halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan qeybtii labaad ee barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan inala socodsiinayo haaruun macruuf
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaad ka hor ururka al-shabaab magaalada muqdisho waxay ka geysteen qaraxyo ay ku hoobteen dad ku dhow soddon qof waxayna ku hanjabeen inay sii wadayaan weerarradaasi maalintii xigtayna al-shabaab waxay soo saartay filim cusub oo ay ku faahfaahinayaan weerarkii ka dhacay suuqa westigeeda ee magaalada nairobi bishii sebteembar sannadkii labada kun iyo saddexiyo tobanka waxayna ku hanjabeen in weerarad noocaas ay ka geysanayaan suuqyada waaweyn ee caalamka oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala dalkan maraykanka kanada iyo weliba britain haddaba arrintani sidee ayay u saamayn kartaa bulshada soomaalida maxaase la gudboon bulshada inay sameeyaan si ay isugu duubnaadaan waa mawduuca qaybta labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb gelaya sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee gobolka minnesota dhammaantoodna waxay joogaan gobolka minnesota okay hadalka ugu horeeya haddaan ku horeeyo doctor xuseen warsame cigaal xalku muxuu yahay oo bulshada soomaaliyeed iyo mujtamaca ay la nooshahayba nabadgelyo iyo ay ugu wada noolaan karaan wixii dee danahooda iyo naftooda wax u dhimayana ay uga badbaadi karaan maxay tahay bulshadu inay qaado xilligan halku waxa weeye bulshadu inay midowdo horta ko oo iska dayso maanta waxa caawa waxa halkaa ku shirahaya community reehebel berina xagga waxaa ku shiraya reer puntland saa dambana xagga waxaa ku shiraya beesha reehebel inay joojisaan way oo waxay meesha waddankoodii kusoo gubeen oo ay dhaqankoodii ku baabi'iyeen oo ay mataqaanaa ay sababeen waxaan oo kale inay abuurmaana ka sheekaysiyaan oo ay noqdaan one unit oo ay ogaadaan inay iskuseef yihiin ay dad walaalaa yihiin weliba haddana cadamyo badan oo doonaya inay bahdaan oo diin ku nacahaya oo midab ku nacahaya oo dhaqan ku nacahaya oo inuu fooran yahay ku nacahaya oo uhaysta inay ku nool inay quusaan tagsiga iyagoo iyagooyo aaminsan waxyaalahaas badan baa jira marka waxaa loo baahan yahay inay soomaalida suriyala u shirto oo ay community reala samaysato oo dad waxgaranaya soomaaliya oo hierarkia loo dhiibo oo qolyaha weliba qolyaha diinta ayaan aada u dhaliilahayaa oo arrintaas aada uga jiifa oo mid waliba meel xun oo mataqaanaa meel iyo xoogaa ka samaystay oo aan runtii wada ah sheekh iga raali ahow oo aan ognahay inay taa joojiyaan horta waa kow labo waxaan loo baahan yahay number two inaan wax naloo yeeran annaga waxaan aaminsanahay inaan caqliga ka xisaabtano ku fakarno maalin walba meel durbaano wiilo labaatanahaa tegay wariyayihii wiilasha tegay maxay u tageen maxaa sababa inay tagaan in laisweydiiyo why shiiku hadeer wuxuu sheegay dictatorada ka jirayda mas-uuliyiinta wadamada yaa dictatorada meesha ku haya sacuudiga yaa ku haya kulata meesha ninka la yihahdo meesha la yihahdo jordan wiilka haysta yaa meesha ku haya aan isweydiino kuwait yaa ku haya baxrain yaa ku haya waxaa ku haya wadankeena taxigan geenaa lagu hayaa meesha lagu biilaa dadka si loo socodsiiyo siyaasad muslimka bahdilaysa oo muslimka ka dhigaysa wax dugaaga oo abuuraysa in dadka aan sida fiican u fikerayn ay wax noqdaan marka inaan waxyaa waa very complex issue weye inaan fahmno oo analyze garayno dawladeennana aan aan influence ku yeelano iyo mataqaana state senatoreska iyo mataqaana house of representantska ah iyo kuwa loo kaaltaaba inaan la shirno oo la yeelano influence ku yeelano oo dhiraano waxyaala annagana wadankeenan maraykana dib u keenaya xaggana qarribahaya aan joojino siyaasadan ah ama soomaaliga waxa lagu yihahda maqaafka qaad waxa lagu yihahda csm game yacni gamekiiba loo haysto inaan lagu wada guuleysan karin waa in qof guuleysa
aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay mukhtaar yuusuf waxay la tahay haddii aynu si guud u hadallo oo aynu ka hadallo soomaalida meel kasta ay joogtahay maxaa laga qaban karaa arrimahan dhalinyaradan iyo mataqaana nimankan argixisada ahi maxaa laga qaban karaa waxay la tahay horta waa inay jiraan wada shaqayn bulshada soomaaliyeed in ay heshiiso soomaalidu sidii ay dagaaladii sokeeye u dhaceen hadday noqonto kuwa africa jooga iyo hadday noqonto kuwa dibadda joogay dad heshiis ah ma aha heshiis la-aantaasi waxay keentay kala qoqobnaan bulshadu sida hadda uu sheegay doctoorku hadda uu sheegay ee ah in qoys walba meel ku shiraayo waxaa keenaysa dadkii waxaad moodaa weli inay jiraan arrimihii sokeeyey colaaddii sokeeyey inay weli ay qayb ka tahay laga faa'iidaysan karo marka in shaatiyo badan la isu xidhan karo oo iyada oo laleeyahay ama shabaab ah xaggan sameeye ama xaggan arrintaas waxaa loo baahanya in horta qalbi furaan isku xidhnaan midnimo oo walaatinimo la abuuro kow in marka qurbaha la joogo kale dadka elriska ah iyo dadka scholarska ah iyo dadka parentska waalidka ah waalidka iyo dadka waa yani odayaasha ah iyo imaamyada masaajidada iyo hay-adaha nabadgelyadu inay wada shaqeeyaan hadda eh, waxaan joognaa eh, eh, eh, minnesota waxaad moodaa dadka eh, in uu udhexeeyo inaan wada shaqayn fiican jirin maalin wata washington qolyaa tegay eh, runtii reer minnesota Eh, waxaad moodaa self name dad un loo yaryar inay iska ahaayeen waaye aad baad Eh, mahadsantahay waxaan u baahannahay marka adoo iga ku darayo soo koob inay inay jirto in la abuuro guddi isku dhafa oo masaajidada iyo community-ga qaybaheeda kala duwan iyo community-da soomaalidu inay noqoto dad eh, proactive ah yani dad firfircoon ee si looga hortago dhalinyaradan yani eh, drop outka iskuolka noqonaysa ee jirka taagan ama gaangiska galaya ama way tagan laleeyahay loona abuuro programyo waxbarasho ah oo after school programs ah ama youth engagements noqda waxyaabaha noocaasa ayaa u baahan in wax laga qabto aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan mukhtaar soo koob eh, xalku muxuu yahay wallahi een, haruun een, xalku wuxuu yahay horta een, arrintan waa arrin saan sheegayba ma aha arrin soomaali keliya hadda ku eeg waa arrin adduunka dhan wix cusubba caalamkaa jeqa- eh, jecel ma maqli jirtay Een, waa wax cusub oo joogta ah wayna sii soconaysa laakiin halka dhabta ah wuxuu yahay soomaali haddaan nahay een, waxaa halkana keenay waddankan maraykanka aan usoo qaxnay waxaa weeye colaadii iyo dhibkii soomaalidu ay isku geysatay Een, saameyntana waxay aad u saameysaa ama inta badan waa dhalinyaradii iyo carruurtii waxa ishaystana waa dadkii waaweynaa soomaalida hadda waxa walaalaha ay ka sheegaan isku duubnaanta een, waa inay ogaadaan soomaali isku duuban lama helayo xaqiiqda marka laga hadlo runta waa in la isku sheego sababtoo qofka hadda kule ha la isku duubnaado ha la israaco ee weliba dadka weyne sooma- soomaalida ah way dadka horboodaya dadkii kalena waxa meesha ku baaba'ayna waxaa la yidhi meeshii laba muroodi isku dagaalaan ee, cawskaa ku baaba'a waa dhalinyaradaas iyo maatada waayo waxa meesha ku baaba'a waxaa loo dalan yahay maanta shalay u dambeysay wiil dhalinyaro ah ayaa aerobotka laga qabtay isagoo ka- inuu ka dhoofo rabo ee, ee, magaalada minneapolis waxayna u maleeyaan inta badan dhalinyarada baxda ee la duursado inay yihiin dhalinyarada iskuullada ka haray ama ku jira gaangiska iyo waxaas ma aha dhalinyarada inta badan baxday marka la fiiriyo waa dhalinyaro waxbarashada ku ficnaa een, diinta ku ficnaa waalidkood u haysteen een, een, carruur ay u koriyeen si saxda ahayd marka xalku wuxuu ku jiraa bulshadu inay iyadu ay aragto waddankan meelna loogama socdo maraykan carruurta aan ku korsanayno waa in xaqiiqda dhabta ah waddankan een, dowlad iyo dad ku korinaya carruurtaada ma jiro waalidku waa inay ogaadaan qof walba Wa- isaga waaye.
carruurtiisa uu mas-uul uu ka yahay een, anagu aan mas-uul ka nahay laakiin qofka isle anigu dhakhtar baa nahay ama wadaad baa nahay ama waxbaan bartay oo dhalinyaraan la shaqeeyaa arrintan aniga ima soo saameynaysa waa been arrintan aad baad soomaalida dhan mahadsantahay.
ayay Aad baad saameynaysaa, mahadsantahay.
meel kasta ay joogaan marka xalku wuxuu ku jiraa een, waan waan jeclahay arrintan wada shaqaynta ah in la wada shaqeeyo laakiin wax suurtagal ah ma ah maalin kasta ayaanan arkaa sababtoo ah qof walba tiiso ayuu ka fikirayaa danta guud haddii laiskugu yimaado oo la arko wax soomaalinimo keliya ma ahe muslimnimo noo saameynaysa arrintan inay tahay markaasaa xal loo loo heli karaa arrintan aad baad umahadsantahay hadal waxaa siinaya sheekh cabdiraxmaan shariif arrinta xuseen warsame uu ka dhawaajiyey inay bulshada aysan wada shaqaynin culimada iyo weliba hogaamiyaasha bulshada nin walba uu dantiisa iyo maaragtay iskiisa u shaqaysto maxaa see wax u jiraan waxay la tahay marka hore eh, see maalin yar ku noqon arrinta ah yaa ku haya eh, boqor cabdalle iyo kuwait iyo aniga ma rabo dadka muslimiinta ah inay cid kala eedeeyaan haddaan inagu waajibkeeni kasoo bixi weyno Eh, waxaa meesha ku haya shucab shucuubta laftooda ayaan awood u yeelan weyda inay iska ridaan oo iska tuuraan dunidu waxaa loo baahanya dadku inay dhiig huraan oo si saxa oo aan loo loo bedelo oo tagyiir u yimaado marka waxay la tahay ma aha oo keliya Eh, waddamada waaweyn ay meesha ku hayaan eh, inagii lafteennii baan weli u bislayn inaan fahamno xorriyadda iyo qiimaha ay leedahay si ay nimankanu meesha uga tagaan taas waa qayb weeye Eh, qaybta labaad waxa weeye dadku ma isku du ina isku dubnaan ma loo baahan shako kuma jiro laakiin an waxaan rabaa isku dubnida inaan loo fahmin inaan isku wada caqli noqono waan kala caqli duwannahay waan kala cilmi duwannahay waan kala aragti duwannahay inagoo saas tahay dan guud baa inaga wada dhexaynaysa dantii guud ma wada ilaalinaa waa wax lagama maarmaana in la wada ilaaliyo Eh, aniga kuma wada waafaqsan inta la celinayo ah bulshadu inaysan danta guud ka fikirin danta guud hadda intaas qof baa ka fikirta intaas qof baa u taagan Eh, dhalinyarada qeybaa u taagan culimada qeybaa u taagan aqoonyahanka qeybaa u taagan hooyooyinka qeybaa u taagan bulshadana waa sidaasoo bulsho walba danta guud kama wada shaqeysa qeybaa u taagan oo ka shaqeeya marka waxay la tahay bulshadu dad wanaagsan oo badan bay leedahay bulshada soomaaliyeed oo wanaaga ka shaqeeya dadka wanaaga ka shaqeeya aan taageerno dadka wanaaga ka shaqeeya aan la shaqeyno danta guud iyo maslaxada guudna aan wada ilaalino taas waa iyaduna qayb labaad weeyaan qaybta saddexaad ee muhiimkan ku daray waxa way xalku muxuu yahay xalku waxaa muhiima in la noqdo ay dadku fahmaan waxaan ahay muslim maraykana oo waddanka ku nool baan ahay sidaa darteed waxaan doonayaa anigoo diinteeda ku faanaya anigoo midnimadeeda ku faanaya inaan haddana aan xidhiir la sameeyo hadday noqoto hay-aadka nabadgelyada hadday noqoto bulshada qaybaheeda kala duwan oo anugu aan idhaahdo anugu waxaan ahay muslim maraykana waxaan doonayaa oo kale inaan u dhaqano ninkaas jooga soomaaliya waxa uu soo soo sheegay aniga in si gooniya la iigu eedeeyo anugu abaankaala mid ahay haddana waxaad arki kartaan cadaladani markay soo yeedha bulshadu intaynu inayna wada xumayn inta qof ee soo jeedaysay ee raadinaysay ee tegaysay ee dadaal samaynaysay ee xataa lexdeeda iyo magaalooyin kaleeto wax ma idin soo gaaraysa maxaa idinku dhacay noo soo sheega waxaan idinla qaban karno inta dad eshiraysa dhalinyaro muxuu weyn gabdhaba xataa qaarkood ay dariiqyada marayeen iyagoo odhanaya annaga waxaan nahay dad soomaaliyeed oo muslimiina marka bulshada in badan baa wanaagga ka shaqaynayse waxay la tahay haddaan yaro badino negativeki bulshadu way xun tahay way xun tahay negativeka nugu badanaya marka qayb badan wanaagsan baan leenahay wax badan oo xunna wuu jiraa marka inta wanaagsanna aan taageerno inta xunna sidii loo yarayn lahaa ama loo qaban lahaa aan ka shaqayno sidaasaan dhihi lahaa aniga aad baad haarun wax yar haarun wax yar ku dari karaa wax yar haye xus- xuseen warsame weli ma qanacsanayd baan malaynayaa xuseen warsame ha maya waxaan ku dari lahaa just inaan isxasuusino taariikhdu adduunka markaan dib u eegno waxayna baraysaa bini aadamka caqligu waa nagu wada jiraa laakiin caqligu markaas aad fakeraysid waxaa laga yaabaa boqolkiiba eighty ama ninety percent dadkaad ay ujeeda inuu ka wada maqan yahay taasi waxay sababtaa marka adduunka inay dadka marka haddii dawladnimo noqoto hadday xagga diinta noqoto hadday waxbarasho noqoto dad yar oo kooban inay wax inay tabiyaan maxaad ka wadaa si toos u abaar waxaan ka wadaa waxa weeye shiikha waxaan rabaa inaan ku booriyo inuu garto positionka uu joogo iyo dadka tirada la iga u imaanhayo inuu ka faa'iidaysto inuuna inuuna saas u hadlin oo shiikhu uu leadershipka iyo uu hoggaanka qabto ratiga inuu hoggaanka qabto oo wax fiican u sheego oo shiikha kale u tago oo yidhaahdo arrin baana haysatee see yeelaa soomaaliya waa qarsantay maxaan ka samaynaa waxaan al-shabaab kala sheegaya maxasee see waxaan u wajahay sheekh cabdiraxmaan meesha ka maqan tahay
wax wax yar isu wax yar sheekh sheekh cabdiraxmaan activistigu inay saa sameeyaan weeye bahashu waxay u baahan tahay inaan inta laysku yimaado real hoggaanka runtaa dadka mudan loo dhiibo oo aana noqon o kaasi waa ree hebele marka u dhaqaaqan le alla waa qaano ree hebele ree hebel baa shoo garanaya wuxuu hadal kulushiiya wax noocaas oo fooshan aan ogahay That which is really which is waxa aan dhulka u naalno Wa- waayo waqti waayo waqti- Ah, ka- wa- waayo waqtigaan stuudiga ugu talagalay waan dhaafnay laakiin jawaab deg dega ayaan ku siinayaa sheekh cabdiraxmaan adiga kugu socotay hadal hadalka adiga aniga kugu rabo socotay.
sheekh cabdiraxmaan intuuna ka jawaabin inaan aan aan ku dhaho siduu sheekhu sheegay dad badan oo wanaagsan oo arrintan maalin kasta ka shaqeeyaa jira walaalkay xuseen inaan fahansiiyaan rabaa dad badan oo iyagoo isxilqaamay oo maalin kasta sheekh cabdiraxmaan ka mid yahay oo culummadu ka mid yihiin annagoo laba iyo toban qof aan waxaan tagnay mall mall of america laftigiisa dadka laga cabsiinayay inaan ganacsiga aan taageerno aan kasoo qadeyno annagaa isxilqaanay ma fahanti dad badan oo wanaag sameeyaa jira har iyo may hameen walaal ma jidin inta kulan aan ku kulano waa waxaad si fiican waxaad anigu waxaad soomaalidu hundred percent waa taageertaa mana kuli ma jiraan sidii la sheegay laakiin waxaan u xuseen oo kaadi xuseen wax yar u kaadi cabdiraxmaan oo dhammaysta soo koob marka marka haarunow afar iyo labaatan saac waxaanu heegan unahay u taagannahay bulshadaas sidii loo badbaadin lahaa loo wacyigelin lahaa dhalinyaradaas waalidkood waxa ugu muhiimsan waa dadka kale aan la degannahay aqoon badan nooma laha nama yaqaanaan laakiin inta aan kulan la yeelano afar labaatan saac si ay u ogaadaan war annagu dad maraykanaan nahay dad waddankan waxaana keenin waa amni darro waxaan ka soo cararnay waxaan nahay dad cashuur la baxa waddankii ka shaqaysta amni jecel manihin dad idinka ma aragtay weerar idinku ah laakiin dad waxaan nahay saasay tahay xuquuq ayaan leenahay waayo aad baad maadsan Lagu Harun xadgudbin Mukhtar weye.
nusub ahaan, mukhtaar maxaad ku daraysaa intaana sheekha siin Een, aniga waxaan ku dari lahaa horta een, qalaacaynta iyo aada waynu wada leenahay baan qabaa Een, haddaan cabdiraxmaan hadalkiisa hadda waxa laga koodgaraya waxa weeye way jiraan dad wanaagsan ama imaamya ha noqdeen ama shaksiyad ha oo ishel qaadama laakiin qaabkee bay u shaqeeyaan ayaa su-aashu ay tahay ma community baad matalaan ma masaajidtay matalaan ma aqoon-yahanin bay matalaan Waxa- waxaan dadka jeclaan lahaa ku wax- habboonaa ma mukhtaar yihiin.
waxaan jeclaan lahaa Ka- waxaan rabaa su-aal haddaad hayso toos inaad u weydiiso sheekh cabdiraxmaan si uu aadna kaaga jawaabo may maya aniga su-aal ma weydiinaya aragtidaydii baan rabaa inaan ku koobo oo dhaho sheekha anugu waxa ku- gooni ku ah ma qabo waxaan qabaa ee, doodeena inay noqoto mas-uuliyadda ina wada saaran dadka inoo istaagay anu ma eedeynayo laakiin waxaan rabaa inay institutions ay sameeyaan ay ku midaysan yihiin oo community soomaaliyeed oo jira oo macquula uu jiro oo dalladahan hadda Warkaan, warkaan, soomaalida warkaan, ay ilaahay masaajidada afkaan ka midaysan xalaal ugu oo qabiyo.
qabada uu jiro aqoon-yahaninta la mideeyo aniga waxaan dhaliilsanahay individual iska socda oo kuba meel iska taxeeyay bulshada soomaalida waxba kuma soo korinayo waxbana ma matelayo waxbana ma qaban karo laakiin unitiga ayaa muhiima unitigu hadduusan jirinna waa waxba ma qabsamayaan waa in midnimada laga shaqeeyo taa micnaheedu maaha innagu inaan ka wada shaqeynaynin waa gartay laakiin Dad Soomaali ah.
mukhtaar mukhtaar Hawl- hawl- een, markaan ka hadlayno midnimada macnaheedu ma waxa weeyaan adu haddaad ururada shaqaynaya aanad ku jirin wax loo dhan yahay ma danahaaga miyaad ka dhex arki karin ururada hadda jira iyo dadka shaqaynaya maya anu- a- anigu haddii lai shaqeynayo dee qofkii inuu daawadayo wax ka fiican ma- ma jiro ma jirto laakiin een, shaqo mu- muuqata oo qabsoomaysa hadday jiri lahayd dhibka hadda soomaalida haysatahay maba jirinba waxaan dhaliilayaa yani hawsha jirta ee taagani dadkaasu ama dadka yani tayadooda ayaa liita ama wax inta la isugu yimid maxaynu qabanaa la yidhi oo roolka iyadaa waxaa iskale imaamyada iyo waxaa iskale dadka ee odayaasha dhaqanka iyo waxaa iskale communitiyada waa gartay sheekh Dhalinyaro- cabdiraxmaan shariif Ah, imaamiyadu anigoo ka mid rabaa- mukhtaar ma- waxay ma- yidhi su- koobnaa isleeyahay.
su- su-aashu waxa weeyaan waxaad waxaad eedayseen dadka bulshada hogaaminaya sheekh cabdiraxmaan shariif see aad u fahamtay jawaabtaada Eh, bismillah ani waxay ila tahay aan sidan u dhiga marka wax yar Eh, aad baad waad mahadsantihiin mukhtaar cabdiraxmaan iyo dok- doctor xuseen idinkoo dhan waxay ila tahay aniga waxaan waktigaa ugu yar laakiin arrinta unitiga lagu celcelinayo ayaa inaga khaldan haddaan doonayna inaan isku wada mid isku u labisano isku si u fikirno isku si u hadalno isku wax wada doono midnimo ma noqon karto midnimadu waxa weeye waan kala caqli duwannahay waan kala cilmi duwannahay waan kala garasho duwannahay waan kala maslaxad duwanaan karnaa mararka qaarkood oo oo khaaska ah laakiin dan guud baa inaga dhexaysa dantii guud ma ka wada shaqayn karnaa waan ka wada shaqayn karnaa mustawihii la rabay ma gaadhsiisanahay maya ma gaadhsiisin dad ka shaqeeyaa ma jiraan haa way jiraan Eh, laakiin dhibka aniga aan ii muuqdaa waxa weeye hadday soddon masaajid isu yimidaan oo anugu aan ka maqanahay haddaan anigu eedeeyo masaajida anaa khaladka iskale maxaa jira waxaan u baahannahay marka eh, dad wada badan oo shaqaynayaa jira tusaale ahaan hadda markii ay arrintu dhacdo hal mar dadka laiskuma wada yeeli karo markaan leenahay soddon masaajid iyo shan iyo toban organization oo social service sameeya hal mar looma wada yeeli karo laakiin hadday in isu timaado ay tidhaahdo war dhibkan ayna haystaan maxaan qabanaa xaggeen u dhaqaaqnaa saan yeelnaa intaasna waa la sameeyey dad baa isxil qaama oo mall of america taga shaqo fiican bay qabteen kuwa isla maalinkii marka media arrinta la soo geliyey isla subaxii shiray haddana habeenkii dambe isu keena dad ka badan labaatan organization oo soomaali ah oo yidhi war maxaan samaynaa shaqo fiican bay qabteen Eh, kuwa muxuu ahaa hadda weli wada oo abaabulkii wada marka anigu waxay ila tahay unitiga laftiisa qaabkaan u doonayna oo hadda inteena xataa oo dadka waxgaradka ka mid a ayaaban fahamsanaynba unitigu wuxuu yahay waxaan rabaa waan kala inaan- waan kala duwannahay inaan- waan kala caqli duwannahay waan kala garasho duwannahay Wararka- laakiin dadaal fara badan ayaa jira meeshii la rabay ma gaarsiisnin ma gaarsiisnin wax badan baa inaga dhiman wax badan baan doonaynaa eedda yaa iska leh waxay la tahay qof soomaaliyeed oo eedda ka baxsanaan karaa ma jiro mutacalinku qayb buu ku leeyahay eedda waay waxay wadaadu yidhi su- waa waxay yidhi mutacalinku su'aashu way sheekh ku shariif.
leeyahay eedda dhalinyaradu qayb bay ku leedahay eedda Eh, siyaasiyiintu qayb bay ku leeyihiin eedda Ma- yaa eedda le waa bulsho burburtay oo weli trustiga iyo inay is-aamintaa wakti u baahan wey seen waxay naga dhiman u Wax yar dhamaystirnaa isweydiina waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america barnaamijkaaad dhegaysanaysaana waa faaqidaada toddobaadka doodda waynu sii wadi doonaa balse marka hore aynu wada dhegaysanno aragtida dhegaystayaashayada qaarkood ay ka qabaan hanjabaadda ururka al-shabaab aamine maxamed cabdi hanjabaad ee shabaab hanjabeen waxaan u arkaa aniga mid suurtagal ah boqolkiiba siddeetan sababta waxay tahay al-shabaab ma ahan wax meel ku xiran ma ahan afraad yaryar oo meelo meelo kaliya joogo waa silsilad weyn oo isku xiran oo loogu talagalay adduunka oo dhan inay burburiyaan oo meel kasta ay geli karaan waad wax qarsoon waxaan aaminsanahay xataa aniga inay dowladaha iyo boliiska iyo kulli ay shaqeyn marka in layska ilaaliyo meelaha ay hadda u hanjabeen qof kasta oo soomaali ah wax shabaabaa loo maxay ahayd tood loo malaynaya marka dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaara ayadoona xataa dhibkii dhicinin dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaaraya waa soomaali haddii dhibku dhacana ummadii meesha joogtay la mid yihiin marka soomaalida mar kasta waa hal nin gurane dheelmay dhanna uma fiyoobo abshir maxamed aadan baa la yidhi waa suurtagal in ay weeraraan shabaabku waxba weyn maaha laakiin sidii wasigeed looma weerari karo ammaanka iyo hay-adaha ammaanka iyo qalabka digniinta iyo waxyaabo badan baa ka horeeya laakiin lama beensanan karo ee, mana mana mana la fududaysan karo in ay weerari karaan iyo in kale layskuma hayo oo ay weerari karaan ururka al-shabaab la yidhaahdo hanjabaadda ay u fidisay Eu- united states of america iyo yurub iyo australia dhibaato weyn ayay ka soo gaaraysaa jaariyadda soomaaliyeed maxaa dhacay ee d- kuwo kale oo iyaguna mutadarifiina oo xag jira ayaa ku nool oo oo maxaa la yidhahdaa aan muslin ahayn oo qaboy ur u gubo ayaa soomaalida loo weersanayaa laakiin wax kastaba ha ahaatee waa in feejignaantooda ay kor u qaadaan iyaga laftoodu oo shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan jaaniyadiisu ay ku dhaqan tahay dhulka yurub iyo america waa inay feejignaantooda kor u qaadaan kuwa kaleda joogaan lamida dhammaantood ha u qaadeen kor feejignaantooda iyo siday uga hortegi lahaayeen khatar ka dhexdhacda ayaga iyo dadka magacay waa daahir maxamed dershe waxaan u arkaa jabaadda ururka al-shabaab ay u jeediyeen dalalka reer galbeedka sida maraykanka iyo canada iyo ingiriiska in ay tahay arrin suurtagala oo boqol kiiba boqol ay suurtagal tahay inay arrintaa fuliyaan waayo waa dad u tababaran xirfadooduna ay tahay inay meel allaala meeshay rabaan qaraxyo ka geystaan marka america iyo yurub iyo cid walbana way rumaysatay hanjabaadaas aniguna waxaan rumaysnahay inay dhibaato u geysan karaan boqol kiiba boqol ummadda soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan ku dhaqan waxaa la gudboon in ay cambaareeyaan waxyaabaha noocaas oo kalea laakiin shabaab cid u naxaysa male ayaguna cid u naxayaan ma leh maba dhacdin horena uma dhicin inay cid u naxaan ayagana cid u naxaysa lama arka ma arka ummadda soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan degan waxaa ugu sugan dhibaata ugu sugan dhibaatadaas ugu suganna waxay ka qaban karaan ima muuqata aniga hadda inay cambaareeyaan unbay ku ekaanaysa sida caalamku cambaareeyo weerarka uu ku baaqay al-shabaab inay ku qaadayaan suuqyada adduunka waa wax dhici kara waayo waxaa waaye meelaysan joogin bale nimankan alqaacida waxaa waaye waa argagixiso caalami ah maraykanka iyo ingiriiska waxaan u sheegaya inaysan fududaysan arrinta uu shabaab ku baaqay waayo shabaabkan iyo argagixisadan meelaysan adduunka jooginba male intay xamar ka tagaan maraykan ma soo qarxinayaan waa iyagayba la joogaanba waa la shaqaystaan waa la nool yihiin waa isku dhex jiraan dadka marka waa wax dhici kara inay weerari karaanba intaas haddii aynu uga gudubno aragtida dhegaystayaasha waxaa barnaamijka ka qayb gelaya sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyagu ka mid ah aqoon-yahanada gobolka minnesota ee soomaalida barnaamijku waa dheeraade waxaan rabaa hal su-aal oo iyo hal jawaaba inaan kusoo koobo mukhtaar yuusuf waxaan rabaa si guud oo inaad u hadlin wax gaar oo khaasa haddaad hayso inaad soo bandhigto soola jeediso hadday su-aal tahay xataa aniga waxay la tahay horta aad kuma ridin culimmada sheekh cabdiraxmaan iyo culimmada iyo aqoonyahaninta layn ku jira iyo communitiga soomaaliya isxilqaamay intuba way ku ammaanan yihiin hadalkaygu fahamkiisu saa ma ahayn waxaan ka wadina ma ahayn waxa aan leeyahay waxaa weeye shaqada socota minnesota enough ah aniga interest gooni oon ka leeyahay soomaalida aysan lahayn ma jiro ama shaksiyaad kale tallaabo fiican bay sheekh cabdiraxmaan sameeyeen inta aan ka warhayo oo midnimada yacni masaajidadu ay sameeyeen dalladaha ay sameeyeen waa tallaabooyin step fiican weeyaan anigu waxaan qabaa in imaamyadu inay rol leeyihiin communitiga soomaaliduna rol leeyihiin aqoon-yahaniintu rol ay leeyihiin waalidku rol leeyihiin anigu waxaan isleeyahay wax yani unified ah oo ay ku midaysan yihiin inooma abuura haddaynu isdhalilana waxa weeye hawshii aan rabnay inooma habaysna weeyaane micnaheedu ma aha cid gooni oo nin mall of america tegay baa dhaliilan ma ay aha waxa weeye still waxaa jira godad banaan baa jira still waxaa jira maaragtay isku xidhnaan waan fiicannahay runtii shar wax kuma keene khayr wax kuma keene shar waay waay aad baad mahadsantahay marka iisug fiicannahay dee dhib inama jirin aniga waxay la tahay iisug inaynu u baahan nahay in dhigashadaani waata ina baabi'isay eed kastaaba inugu dultuurayo runtii aynu wax kastoo ceeba oo ama marayg ka jirta ama dunida ka jirta dusha aan ka waxaysano waan fiicannahay iyo anaa taaganay anaa matalay ummadii waxaynu u baahan nahay in sidan si ka fiican ama ka duwan aynu u fakshan garayno haddaynu u baahan nahay inaynu dhibaatada ina haysataa aan ka gudubno sidii waa sidee sid sida ka fiican waa sidee bal bal sheeg waxaynu u baahan nahay dad soomaalida communitiyada north america ku noolay jewish community baa kamid a waxaa kamid a mong baa kamid a yani intaas community baa jira east african community ma aha waa communitiyada markaan ka hadlayay ogu yani
si ka fiican baa tiri sida ka fiican ay tahay in loo waa inuu jiro guddi aqoon-yahanin waa inay jiraan guddi waalid inuu jiro guddi imaamyadu hadda wayba dhisan yihin way bilow weyaan fiican bay ku jiraan waxay u baahan lahay oo kale inaan helo guddiga communitiga oo effective ah oo ka turjumaya oo elderska inay roolkooda ay qaataan waaya aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay iisug marka xuseen warsame hadal baa ku kuu dhiman waxaa ii dhiman walaale waxa weeye boog qof qofku haddii meel maaragta boog uga dhacdo oo malax ku abuuray kasoo qaad malaxdaa waxa ku jidhaa bowladaada hoosteeda ilaa bahasha malaxda inta midi la geliya la dilaaciyo malaxda meesha laga saarma ma garamaysid waxaan generality aan iska dayn waxaan waxaan rogay wiilka ninka walaalkay hadalka hadda ugu dambeeya magaciisa igu socda walaa magaca mukhtaar mukhtaar sheekh cabdiraxmaan mukhtaar ha mukhtaar wuxuu sheegahayaa absolutely sidii loo rabay buu sheegay wuxuu sheegahayaa boqol iyo afartan ururaa jira mid waliba goonidiisa u socdo mid waliba personality ay iska gooniya hadduu rabo wato kan kale uu ku eryahayo waayo uusan tv-ga beri iska arkayn waxa war waxaa jirsho qaar noloshooda ay halkaa ku jirto iyo inay meelaha ka dhuqdhuqeeyaan oo ay wax ka helhelaan wuxuu waa beriyi waa sheeko dheer weeye cidna ma qaayayo waxaa laga hadlayaa meesha waxaa weeye war problemkeenu inta la fariistay oo dad caqliga fariisteen war horta problemku muxuu yahay ilis wey ko problemka markaad qeexdid xalku waa sahlan yahay haddaa rabta xalka yaadan gaaray laakiin xalkii meeshuu kaaga hilaacayo waad ujeeda halkaas aa arrinta walaalkay sheegay oo leeyahay waxaan tagnay mall america waa good laakin that's not the solution anigu dad kale inaan raali geliyo solution ma aha solutionku waxa weeye anigu horta marka hore inaan qeexanayo waxaan rabana ayay qeexan yihiin dadka markaa intaan u tago oo dawladda u tago aan u sheegtaa waxaan rabo anoo unity ah laakiin markaan dawladda maanta u tago haddii cali iyo faarix iyo saalic iga hoos hadlaan oo ay iga agordaan oo haddana midkaa xagga laga way way waad mahadsan tahay marka way waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay wax yariisi marka waan soo gabagabaynaya cabdiraxmaan mukhtaar si kooban horta walaalahay way mahadsan yihiin waana hadalka wada hadalka noocan oo kalea waa waxay soomaalida u baahan tahay oo xaqiiqda dhabta ah in sidan oo kale loo wada hadlo si daacada arrimihii looga wada hadlo loo qeexo laakiin halka midda meesha taalla inta badan dhibka soomaalida haysta wuxuu yahay walaalow waxa wanaagga iyo dadka wanaagga samaynaya soomaalidu ma jecla inta badan waxay jecel yihiin wax kasta oo la sameeyo inay eed sheegaan waxay jecel yihiin soomaalida bulshada soomaaliyeed waxay joogaan wadankan soomaalidu wadankan waxay joogtaa labaatan sano xuseen xuseen wax yar ha dhamaysto cabdiraxmaan mukhtaar soo koob cabdiraxmaan labaatan sano ayay joogtaa dadka hadda ugu badan marka laga reebo dadkii hore aqoon-yahaniinta ama yaabo kale usii deganaa horumarka iyo wanaagga ay sameeyeen iyo waxqabadka ay qabsadeen iyo isku duunaantooda dhaliilo badan run way way jiraan laakiin wa dad badan oo dhexda u xirtay arrimaha wanaagga ka taliya ayaa jira anigu ma rabo inaan dad laakiin tusaale yar arrintii xawaaladaha laga hadlay dad dhexda u xirtaa jira mar walba laakiin qofka waxa aan u sheegaya walaalkay mukhtaar iyo xuseen haddadan aan hadlayno jimcaha waxaa la rabaa in la qabto kulan arrimaha looga hadlayo anigaa ku martiqaaday inay yimaadaan oo talooyinka ay sheegayaan sida saxda ah inay kaalintooda ka ciyaaraan laakiin dadka wanaagga wada ee culimmada u horeyso dhalinyarada u horeyso aqoon-yahaniinta u horeeyaan waalidka ku jiraan ee labaatankaa sano aan meesha deganeyn run weeye dadku iska wada mid maaha iska wada aragti maaha laakiin macnaheedu ma aha sida jaaliyadaha kale ee naga soo horreeyay ama moonka ama dadka kale hal jaaliyad aan lahaano heerkaas weli ma aanan gaarin waana meesha aan hiigsanayno annagaana ku wada farxi lahayd diyaarna u ahaa arrintaas haruun hal mar aan ku noqda halkaas waaye fadlan soo koob waan soo koobaya ani waxay ila tahay walaalayaal waxaan u baahannahay aniga dhaliisha dadka ugu badan ee xaqiiqatan aqbala soo najeediyaan kamid ahay waan aad baan idinku farxayaa inaan isdhaliilo taas waa muhim waxaan lagu celceliyey masalan tusaale ahaan jewish community jewish communitygu intay waddanka joogeen intaan joogna way kala duwan tahay maca daalika ay sidaa tahay wax mideeya ma jiro oon yuhuudnimada ka ahayn ama aan aan identityga ka ahayn waxay leeyihiin intaasoo senigag oo kala duwan bay leeyihiin intaasoo social service agency oo kala duwan bay leeyihiin taas waa mid monga laftiisa lagu celceliyay jaaliyad midaysan oo mong la yidhahdaa ma jirto waxay leeyihin intaas organization oo mong oo kala duwan baa jirta aniga marka mushkilada aan dareemaya waxa weeye ama ha noqdo qofku sheekh ama ha noqdo mutacalim hadduu isagu iska dhexarki waayo meeshu looma dhanna ani marka waxaan doonayaa taas lafteeda jira ah intaan iska dayno mushkilo way jirtaa shaki kuma jiro meeshaan rabna maynaa gaadhin shaki kuma jiro waddan soo burburay baan nahay iyo jaali iyo ummadna soo waddan xad amanihin community soo qaxay waddan la burburay baynu nahay wax fara badan baa inaga burbursanaan doona inaga khaldanaan doona laakiin marka la fiiriyo meeshaan ka soo bilownay iyo meeshaan joogno wax badan oo wanaagsan baa inoo dhisan wax badan oo inaga khaldanna way jiraan waxaan rabaa marka waxa wanaagsanna aan wax ku darno waxa aan wanaagsanayna si loo sixi lahaa aan isku dayno inaynu samayno dhaliishuna micnaheedu ma aha in la diidayo laakiin waxaan rabaa iyada lafteedu inay noqoto dhaliil oo ah point one two three four ama inaan abbaarno dhaliisha lafteeda ani marka waxay leetahay horta inaan sidaa u dhigno taas waa qayb weeyaan markii laga soo tago bulshadu waan waan isa soo laynay waan soo dagaalanay waan burbursannahay waan kala qaybsannahay intuba way jirtaa inta iyadoo jirta wax ma wax ma la wada qabsadaa ha dadkii isu yimid xaale oo kale oo xawaaladaha ka hadlayay oo la hubo inay labaatan organisation ka badnaayeen tusaale ahaan oo uwada u wada ordaya dantaas isku qabiil lamahaas gobolka kama soo jeedaan marka aniga waxay la tahay wax fiican baan u soconnaaye inta wanaagsanna aan wax ku darno inta dhaliisha ana si loo baabiin laha ama loo yareyn lahaan ka shaqayno
intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaan u mahad celinayaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoon-yahanada gobolka minnesota ee soomaalida dhammaantood waxay ku sugan yihiin gobolka minnesota inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa anigoo idin leh nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington